madaxtooyada oo ay ka mid yihiin xildhibaanno oo ay ka mid yihiin agaasimayaashii madaxtooyada waa wafdigii ugu ballaadhnaa ee ilaa iyo dowladda puntland intii la dhisay labaatankaa sannadood waa wafdigii ugu ballaadhnaa ee yimaada magaalada buuhooda iyo xarunta gobolka cayn mudana madaxweyne kal horeyn halkan isugu nimid afar iyo labaatankii saacadaha soo dhafana waxaad joogtay gobolka cayn xilligii hore aad noo timay meydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro abaarina jirto maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqaa
dadweynihi wata odayaal weliba garaadada weliba hurjiinta kulli wakaa soo waa kuwa dadku soo dhoweynaya soo dhowow soo dhowow baanu ku leenahay madaxweyne dadkii shacabka ahaa ee aad noo doorateenna waa kuwaad soo dhoweynaya
rag baa gabayga leelleeliya allaahinkaydlayn laqguud ma aha ee kaygu waa ligiyo miisaan laqbad iyo araartaydu waa lebankii hoobaane laqbad iyo araartaydu waa lebankii hoobaane teer iyo liqaagii hayee baa lay martii ahaaye aan loo yar daacad u dhashay iyo liidar baa ahaaye raggii maansaweydhka u shiday baa looxa ii dhigayee waxaan ahay lodkii aadan carabiliisanka u jareen waxaan ahay lodkii aadan carabiliisanka u jaraye maantana waxaan loogayaa kaadu lahateena lig gaxan ka furayaa muddu laabta yeeraree ninkii hadalka liishada rabow la qabso weedhayn bixiyaha libaax durrin gale wuu lisanayaa isagaba ninkii lurugu tagay wuu lugo'ayaa daraawiishilowgay dhigtaa loolan diriireede ama cadowga loogay fardaha leedda ku eriyaani luwaa janana laydhoon askari laban legdoonaaya inta layli jabisaa ka badan lagaya aalaafe waxbaa yoo hartiga liigayaa igu lamaanaane ama libintay daaroodisiin laabkaciyahiide la yaab ma laha ii doodhkan liganloodi keligaayo aniga iyo luduucahaysaan waa legdamanaay miisaanka iyagu waa midaan leexashaaqoone waxa liifka iyagu saaran yahay laabta hunnada laagaha qoryaale iyo markaan labida weydaarsho laagaha qoryaaliya markaan labida weydaarsho laamiga hargaysiya berbere liifa ha u dumee loor fadhanjigii daba socday iyo laaran iyo koofi waa taanu laalaabi jiray tan iyo laalayse lidigii colaadaydii baa loogu dawgalaya intay aniga igu loohan yihiin lumiyatoodii intay aniga igu loohan yihiin lumiyatoodii ninla kuma lifaaqni ee anaa lay hadhsanayaagu waad aragtaa shacabkaagii halkuu taagaya waad aragtaa waxaannu diyaar u nahay wax allaale mudane madaxweyne waxaad u baahantahay baannu diyaar u nahay haddaad xoolo doonaysa diyaar baanu nahay haddaad xuduud doonaysa diyaar baanu nahay haddaad tignika doonaysa diyaar baanu nahay waxaannu diyaar u nahay nimankai annagu aanu isnaqan inaannu annagu labanegdaysanno oo annagu aanu haddii badankadee qori turan aanu doonayna insha allah haddaa la ka dhigo oo alle hadduu dagaalka galana wallaahi waxaa loobaa ilaah baa loobaaye inay yaacayaan waxaad ka rabtaynaa insha allah biidnillah kariimyadaa u diyaara waxaan kaloo ilaahay ugu shukrinamayaa oan ku shukrinamayaa maanta ummadda aad dhex taagantahay haddii ay iskumiyo tahay oo waxaa doonaysa ay doonayaan baan ilaahay ugu shukrinamaya waxaan dhinaca ka duubaya saaxiib waxaad iskaga qalinaysaa baan aragtaa ahayn dadka islaamka in la nabadgeliyo waa ilaahay baa faray dadka wuxuu haynin dadbaa isnabadgeliyo wuxuu ka dambaysiiyey loo xijiyey ninka nabadgelin waaya in haddii aadan ka hortagin oo iska qabana maatadaada iyo carruurtaada ka difaacin qiyaamaha waa lagu weydiinaya waa mid furan marka hore waxaan leeyahay war naga noqda war waa bil rabadaan war ninku wuxuu doonayaa meelaan ahayn waa dhibaato war wuxuu wax cuntaba maaha dadkan sanaabiicay waxaannu halkan ku soo bandhignay maanta oo ka cabaynaynaa shucuurtayada ayaannu ku soo bandhignay inaanaan ka mid ahayn jamhadda soomaalidiidka ah inaanaan ka mid ahayn oo aan ka madax bannaannahay baannu halkan maanta ku soo bandhigaynaa madaxweyne waxaan leenahay shaki baanu qabnay markii hore shakiga aanu qabnay wuxuu ahaa puntland inaanay dagaalamaynin baanu shaki ka qabnay shakigii waa naga baxay oo inay dabaaxad ku rugaysatay baanu aragnaa annaga waa ma garanaysaan reer buuhooda ama gobolka cayb baanu nahay taaka kama joogaan jabhadda soomaali diidka iyo deegaankayagii ciidamada qalabka sida dhammaantood waa muuqda in muddo muwaadiniina ay calankii soomaaliya iyo puntland ay tirtirooyin ku wataan alxamdulilah waxaan leenahay oo aan ku darayaa aad baan ugu faraxsannahay tallaabada ballaaran ee ay qaaday ciidamada puntland ee qalabka sida ee ay ku dhufteen darbaaxada aad iyo aad u kulun gumaystaha snm
بسم الله الرحمن الرحيم سلام مبارك كارك إنسان مدحوينه وحلينك بلنا لغاية بلنا فأنت وحن بارك قدرنا وابوه وموي وشحن ولا لهين الله سبحانه دنبايك ومسوقاري وأنا نعرك إنسان هدي إلهي نفط النوداية بشهر رمضان قليه هدي إلهي نفط النوداية وأنا نعرك إنسان وجينا نسوعا وياك ولا لهين gudub in badan baa waxaa maqalnaa jeegaan jeegaantu jeegaan bay arkaysaa
waxaannu idinka warramaynaa waad maharagtaan inaynu saaka qura soo dababaxno ma aha xaaja meeshay marayso waad ogtihiin reer buuhoo nool reer buuhoo nool xaaja meeshay marayso waad ogtihiin xadgudubna cidna ku samayn mayno xaqu dagaalan baanu nahay xaqu dagaalan baa tihiin laakiin waad aragtaan xaajo waxa rag ka damcay waddanka waxa ragini ka damcay waxa rag waddankan ka damcay waxa dadka magicii la sheegtay iyo waddankii intii aynaa idin dejay ee idinku dheeray ee aan labaatanka awoodda gadayneen waxa rag ka damcay waad ogtahay in badan baanu sugaynay soo dhowow baanu ku leenahay madaxweyne madaxweyne waa ka warraynaa hawsaad u socoto waxaan rajaynayaa waad aragtaa buuhooda dadka waxbaa loo kala sheegi jiray ma- maanta hadal waxba tari maaya dadka waxbaanu tusaynaa waad aragtaan reer buuhoodle waad aragtaan reer buntland reer buuhoodle waad aragtaan cidi kama maqna inta maqanna kamaradan qabanayna waa garoonkay toban yihiin marka hore wafdiga waa soo dhowayna marka labaadna waxaan halkan ka caddaynaynaa oo mar walbaanu ka caddayn jirnay oo haddana aanu ka caddaynaynaa maamulka somalilan in aanaan wax xidhiidha iyo wax wacdiya iyo wax deg- dowladnimo ah iyo wax naga dhexeeya ayan jirin aan islaamnimo iyo derisnimo aan hayn waad ka warraysaan isimada qaybsan baa la odhan jiray labadii ugu dambeeyey laba garaataama afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey hadleen hadalkoodu waa la hayaa ha naga baxeen bay yidhaahdeen intii kalena horay u hadashay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu mid nahay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu rabno madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdilashiid cabdisali maxamed arkaas ayaa isoo salaamay wuxuu shacabka reer buuhoodle fariin iga gaarsiin wax badan baa leeyahay waa laga kabaday waa laga waana diidan yahay inaan maanta nin haray oo ah reer puntland meel kastaba hala hare yaa adoon kala waday kala gurxin inaan doono rag iyo dumar uu farta taagan yahay reerkalkalayada maynaayeen haddaanan reer buuhoodle arag nimankan haddaan leeyahay annagu weli dagaalkan wax ka dhimayaan markaa iyadana intaa tirsanaysa ka lahaa wardaaroodba isma soo gaadhaan isaga wuxuu naga diladahay xar nagama dilin war annagu kuwaanu isdaadne isdillo waana isdillaa waana ka heshiinaa waa nimankaa galxajis iyo habar jeclo waana isnaqaannaa jaarna waana waana isdillaa markaanu doonno waana ka heshiinaa laakiin habka uu u hadlayo nin coraad horay u galayba ma aha ninkaan sheegayaa runtii waxaan idin leeyahay waxay doontaba ha ahaato hadalladiisii waxaan qirayaa dawlad kaamila in looga tegay isaga waxaana yidhi ciro cabdiraxmaan ciraa yidhi maantana isagoo lix bilood joogay lix bilood isagoo joogay yuu waxna jeegaan halkaa ula baxa dadka ummaddii kalena uu cagta mariyey noocay doonaan baha yeeli ilaa heer buu maraya dumaryowgii inuu xidho oo laayo waxaa yagoori ilaa iyo guumaysi iyo oog war waxay nooga kala duwan yihiin ma jirto hadday halkaa fadhiya ama dib loo soo kiciyo oo la yidhaha gambadhaa la keenaya wax u dhaxeeya haba yadhaatee ma jirto mana qaadan doonno mana qaadanayno wixii saa ku sheekeeyeyna been ka soo qaada waa been oo run ah waxaa weeye heer bay taagan tahay maalin dhaweyta waxaan waa naflcaarig waa hubaal weeye inuu naflcaarig yahay qofkii hadle ee wanaag ka hadla ee dadnimo ku hadla ee islaamnimo u hadla jeelkaa la geenaya loo nixi maayo rag iyo dumar iyo ciyaal carruur nooc walba waa la xidhayaa waxaa laii sheegayo maanta laii sheegayey boqol iyo konton bay marayaan xadhigga iyo sii dayntii waa nin dalka ka baxaye askartiisiiba waxay samaysay inay iibsato konton baa lagu bilaabay xalayna boqol iyo konton ma marayaan qofkii lagu sii daayo war ma sida xoolaha laydiin gadanaya aynu ogolaanaa waxa weeye saxaafadda tiifiyadii ka hadlayey kulli waa la wada xidha dimuqraadi baanu nahay iyo sidan baanu nahay iyo aleelaya taasaa beena waa wada xidhay war waxaan idiin sheegayaa kulligeen innagoo mida rag iyo dumar qof waliba mas-uuliyadda barta uu leeyahay ka qaato buntland waxay ballan qaadaysaa anoo madaxweyne ku-xigeenkii buntland inta la xoraynaya dalkaa dagaalkaasi inaanu istaagin baan ballan qaadaynaa horena waad ma aragtee